بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تفيلة أكا دوادا صاحب يا البرامج كلن كدا عدو ورسانيا مقالة دا بيدبا qodobadii sinkir eega doontaan weliba iyo ukumadaa unina siinka hayne waxaan qiimo lahayn oo dariiqado lagu xallin karo in problemkeedu iska taagnaada sax maaha waa wax ceeb ku ah dadka bulshada iyo dadkada degan waa wax ceeb ku ah guud ahaan gobolka magac fiicanna aan noolahay arrintaas waxaan leeyahay qalbi nadiifa oo fiican maskax nadiifa oo si fiican karay iyo dadka waxgaradka ah insha allahkaasi xalkeeda iyo maamul ahayn
kacadoo laanku ka hor jeeda maamulka jubbaland oo ku dareeran degmooyinkumada gobolka geda qaramada midoobay ee kaamaanti xafiiska ra-iisul wasaare habkan la dagaalamiy musuq maasuqa laakiinse heeraalihii qarankana
xafiiska iyo xubti dhowrka oo wada jira waxay gudbiyeen ilaa afar kays oo corruption ayay maxkamad geeyeen afartanay ku guulaysteen xukun baa ku dhacay waa bilow laakiin afartaa kays intaan gacanta ku haynay challengesku xadku ka baxsanaa
sharci aqaan soomaaliyeedna weliba uu sishaacayey in tillaabadii qacadii guddoomiyaha golaha baarlamaanka eh reedankanagii guddigii maaliyaddii hadaashii tallaabo muhiime khilaafyaha dhexgali madaxda maamulka gobolka hiiraan taliska ciidanka hoogga dalka soomaaliya iyo amarka b in dagaalku dhan ee al-shabaab la qaado yahay soomaalinimadii markii ummadda soomaaliya hadduu isagu diiday in la kaabsiyo marka dhibtu xanuunku dhibtay leedahay dhaawacu dhibtuu leeyahay geeridu dhibteeda in la taabsiyaa lagama maarmaan waxaana dhammaan xoogda ku amraya naxariista aan micnabana in laga baxo manka sare ee jubbaland iyo ka sudugna waliba iyo ka qanaciyeena maamulka jubbaland madaxdan ka saraysa inuu halan helaan khilaafka dowladda dhexe iyo ku dhexaysa qodobadaas iyona qodobo kale iyo kay dheegi doontaan barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo saaxiib yaal mar kale ka dhowaada barnaamijka kulanka haatay dhegeystayaal kulanta fayla taariikhda waliba yeedheetae sagaalka balla tumiyan iyo lamaad lamada kun tumiyan ee siidka intaas waliba iyo hayna qodobadeen ka weynayn barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo mar kale kulanta fayle saaxiibyaal ha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobkan ka horeeyee barnaamijka waliba hoseeye saacado ka hor xildhibaano ku tirsan golaha baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya waliba iyo gudbiyana ee mooshinka dhanka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo mooshinkaasi kiyayo ku gudbiyeen heliisiyadii uuse horey hangali madaxweynaha yo-anka tilmaamay in uuse ahaaye heliis qarsoodiye waa koosaad mukhtaar sheekh aadan dalmar oo uuse mooshinkaasi tii warqadii xildhibaanada iyo saareen guddoomiyaha golaha baarlamaanka langudbe in mooshinka sadan dhiyaasuusan yahay waxaanuu ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo geekamayba moosinku gudbiyeen madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdilaahi farmaajo maybana ka eedayn ini uuse kaxadgudubi dastuurka godob hanga qodobka soddon iyo lixaad kaxadgudubi xilki iyo weliba awoodo madaxweynenimada i iniuse madaxweynaha heliisa lagali madaxweyneyaalka etoobiya iyo eritereya moshinku iyomayba kasaxinaayana xildhibaane ee tiradiyo unbadanto waana un gudbiyen hanaaso tiradiyo deeraasi ilaa iyo sagaalan iyo afar xildhibaan maybana un gudbiyeen guddoonka baarlamaanka usiina saxiixi waana weli geliyey galka feelalka lakaqobodaw muushime gudbiyowka mooshinku yamayba ha ka eeday wasanga marxaladda wadanka iyo siyaasadiisba eedan ka hanta waana ku jaraan arrimayo ku mid ayin khilaafan dhexeeya madaxda dowladda iyo weliba madaxda maamul goboleedyada wadanka iyo la ogsoonye inay madaxweyneyaalka iyo la ogsoonye faragelinta dowladda iyo kahayta maamul goboleedyada qodobada laha ka eeday madaxweynaha waana xildhibaanada ha ku qoreen mayba andhikamayna shiratan ka dareerta guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ujeedada hindise xilku qaadow madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane guddoomiye mudanayaal uno-o xildhibaanada ka saxiixan hindisiga golaha shacabka mayba un gudbiyaana hindisaawun xilku qaadowka ee guddoonka baarlamaanka waana kuwadna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waana eyi mooshiinkunka oo waafaqsan qodobka sagaalan iyo lamaad faqradiis koowaad iyo weli lamaade ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hindisigun xilku qaadowka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya baa hajeedinay kureyd markiisu kakay madaxweynaga federaalk soomaaliya khiyaano qaran waana ka xadgudubi dastuurka qaranka iyo weliba sharciyada kale ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo hoos ka goran dhiibto koowaad kaxadgudubowka mabaadi'da iyo shuruucda inishnaqowka eedaysanayaalka iyo weliba dembiilayaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maybasi gasad ee u socon ka xadgudubay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maybana ku saarana waajib dastuuri eh inuu is ilaaliyo sidii uu socon dhikan yahay qodobka siyeetan iyo toddobaad iyo qodobka sagaalan iyo lixaad ee dastuurka qodobada madaxweynaga iyo kaxadgudubowdiina maybaa ku mid aha kow kaxadgudubowga qodobka soddon iyo lixaad ee dastuurka federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mayba xildhibaanadan ka eedeyanay in ususi gorasho e uusan ka xadgudubay qodobka soddon iyo lixaad ee dastuurka federaalk soomaaliya ee xeeriyaw mabaadi'da iyo shuruucda inisnaqowka eedaysanayaalka iyo dembiilayaalka maybana tibaaxay habka kobrahowka iyo shuruudo liniska naga karo qofka eedaysanaga ah dowlado banaanka eh iyo weliba han usa dambiga ku gali hataba iyo oo usocon jarna heliis soomaaliya dhina ku ato oo yeela deertii caalamka oo ku waajibiyaw sharcoon kuwelaw iniya dhiibta eedaysana baarlamaankanan ansixina maybaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya usu dhiibay cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax waana andhiibay dowladda etoobiya si un waafaqsanayna qodobka soddon iyo lixaad ee dastuurka federaalk soomaaliya iyo xeerka habciqaabeedka soomaaliyeed taasoo xadgudub culuska ah dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo shuruuco kale ee wadanka miyaala dhiibto saddexaad ee ka xadgudubowka awoodo iyo xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ka xadgudubowka qodobka siyeetan iyo toddobaad faqradiis lamaad sagaalamaad faqradiis a ja iyo qa boqol iyo sagaal a iyo boqol toban iyo kow a ee dastuurka federaalka sidii ka-eed qodobka siyeetan iyo toddobaad faqradiis lamaad maybaa waajib dastuuri ee ku saaraya madaxweynaha federaalk soomaaliya ini xildhiyay is-ungudusi waafaqsan dastuurka iyo sharciyada kale ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidii ka-eed qodobka sagaalamaad faqradiis qa madaxweynaga maybaa saxiixay heliis caalami ee kureed marka golo wasiirada iyo hajeediyan golo shacabkana ansixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maybaa kaloo ka xadgudubay yeereena xildhibaanadu qodobkaas uu so-oo heliis is-afgorasho kaaysan halagali dowlado dowlado banaanka oo sheegay ini hala saxiixdeen soomaaliya heliis lakala wareegaw dekado soomaaliya sidoo kale lakamidayaw liniska sheenaa wadamada soomaaliya etoobiya eritrea si mustaqbalka iyo onweel dhadaan hal madaweyne ra-iisul wasaaraha etoobiyana sheegay sidoo kale warbaahinta dowladda soomaaliya yab sheegday waana baahidii qoraale iyo masawiro yoo ku maadaan madaxweynaha oo heliisa hala saxiixadaw waana inis dhiibayaan madaxweyneyaalka eriterea iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya heliisidaas iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya farmaajo saxiixi yeereen xildhibaanada sadad tooka oo shalgadiisan kow heliiskii madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya kashal saxiixdeen beledka xamar tumi iyo litiijong lama kun tumi iyo siyeedkii dowladda etoobiya lakaka wareegayay afar dekadood oo kiyaalaan xeebo soomaaliya sida badweynta hindiya iyo badda cas iyo sheegeen xildhibaanada inay ahayta xadgudub baarlamaankana lahandhaatini heliiskii madaxweynaha soomaaliya eriterea iyo ra-iisul wasaarihii etoobiya iyo kashaal saxiixdeen magaalada casmara ee caasimadda wadanka eriterea inta indhexaytay shantii ilaa iyo litii sebtembar lama kuntum iyo siyeedkii iyo laka sheegay war murtiyeedkii ha ku bahi inay lakaheli afar qodob ooyo unka muhiimsanaayeen iskaaladowka dhaqaale siyaasadeed dhaqan iyo amni oo sadeeda dowladood suubsadaayaan sade heliiskii madaxweynaha soomaaliya eriterea ra-iisul wasaarihii etoobiya kashaal saxiixdeen magaalada gondar ee gobolka baxardaar novembar tobanjee lama kun toban iyo siyeedkii ra-iisul wasaaraha etoobiya ku sheegay xaflad usahaxaadiri madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha eriterea ini sadiidun dal yo unlahaada korna sade madawiine oo yo weel dhalo doonaan hal madawiine madaxweyne farmaajo iyo xildhibaanada ereen xafladaas roogi waana ku hadali maybana ang maadaylan id ang ka faraxsan waana la riyaaqsan idna ang la dhiisanaayi hoobu isa hadal qaboona hoobu isa hadal qaboona miila ku sheega fadi maybana tilmaamase ini arrimoogaas oo dhan oo isu suubiyaayay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo haay go-aan shiliidis gaadi shacabka soomaaliyeedna in la qabna baarlamaankii matalaayna inin sheegna sidii ka-ed qodobka sagaalamaad faqridiis ah madaxweynaha mayba magadhawey taliyaalka ciidamada heer federaal iyo ku qaadowka xiljo markiyo hajeediyan golo wasiirada madaweynagii iyo mayba dhibiyey qodobkun kureed markii usu taliyaalkii inka dambooye ee la magadhowey waana la haniinmarna farowka dastuuriga ee qodobkun ka-ed oo hay ini golo wasiirada iyo hajeediyayan kureedna madaweynega wareegtaha kabiyaw magadhawowjo taasna madiini yeereen xildhibaanada sidii ka-ed qodobka sagaalamaad faqridiis ja madaweynega mayba magadhawey guddoomiyaga maxkamadda kore iyo garsoorayaalka kale ee heer federaal markiiyo hajeediyan guddiga adeega garsoorka kureed madaweynaaga mayba baalmareey qodob kun use oona si dastuurka dalkan waafaqsanahayn magadhawey garsoorayaal maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda racfaanka iyo maxkamadda kore iyo oo injarna guddiga adeega garsoorka isla mar ahaantaasna lahanin marna yeereen xataa habraaca xeerka nidaamka garsoorka ee sanadkii kun sagaal boqol lixdii lamaadii la digiyey nasiib darro garsoorayaalkaas sharci darrada ilaa kamaga dhow yeereen xildhibaanada mayba xukumaayana dilil iyo ciqaabo kale maalin kasta taasoo ereen xadgudub iyo kicito dhammaan tilmaamo ka xusun kor qodobada dastuuriga eh ee boqol iyo sagaal ah iyo boqol toban iyo kow ah oo dhammaantiyo si id an qeexaw madabinaawaante iyo weliba waajibaadka shaqe ee golo adeega garsoorka wadanka dhiibto afaraad ka xadgudubowka mabaadi'da federaalka dumiyowka dowlad goboleedyada iyo weliba abaabulka dagaalo sokeeyay iyo xildhibaanadan cuskadeen iniyo mooshinkun kasheeneen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ereenmayba ka xadgudubay mabaadi'da federaalka heerarka shargadiisan ee jamhuuriyadda federaalka iyo weliba sidoo kale xiriirka iskaaladowka iyo wada shaqeeyowka oo udhexeeyay dowladda federaalka iyo weliba dowlado xubnooka ee hanaanka federaalka sida ilaaliyowka mabaadi'da federaalizamka lama jarowka iyo weliba joogtayowka xiriirka iskaaladowka iyo istaageerowka lamaada dhina ku dhexeeya dowlado xubnooka ee federaalka iyo weliba xukuumadda federaalka soomaaliya ini la joogteeyey kulunsanadeed iyo wada weeldhadaayan mas-uuliyiinta fulinta xukuumadda federaalka iyo weliba madaxda fulinta dowlado xubno ku e xukuumadda federaalk soomaaliya hanasoo xildhibaanada la jeedeen dowlad goboleedyada sade iyo oo la qadariyaw nuxurka iskaaladowka ee laka shaqeeyaw xukuumadda federaalka weliba waa iniya dowlad goboleedyada la talata la wada xaajoota la xiriirta waana anbandhigda arrimo xasaasiga ee dalkaha wajahaw sida kaalmada banaanka ganacsiga cahdigiiyo haggalaasa ama arrimo muhiimka ah ee la xiriira heliisida caalamiga ee dowladda hagalaasa afar khilaafaadka ini la xaliyo wadahadalka ireedin heliisyookana eedlanka dadaala dhammaan qodobadaas dastuuriga ee iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk si gasad ah anka tumadi yeereen xildhibaanadu so-oo markaas galnyaayowka suubi yeereen arrimo godobhaaneed ee dowlad goboleedyada sida doorashooyinka deganaanshiga amniga iyo siyaasadda ee dowlad goboleedyada usocoona ciidamo andiraya ereen silan afdooba doorashada koonfur galbeed mayba abuuray khilaaf siyaasadeed oo laisku ka horsheenaw madaxda dowlad goboleedyada shida ku dhiidi galmudug iyo puntland mayba hiigsaday siyaasadda ka dhisan dibindaabye maquuniyow awoodin adeegsashe ka sandulaayowka dadka waliya unfadaana dowlad goboleedyada dumiyowje maybana abaabuleye ereen xildhibaanada maleeshiya beeladyo hubaysan oo qalqalgeliyeen amniga iyo deganaanshiga dowlad goboleedyada maybana katagra fadheeye ereen hantidii ummato usoona b beesi ciidan badan oo laaluusha oo lakadumiyaa maamulada wadanka ku jara sida koonfur galbeed oo kale sidoo kalena may baroojiyey wadahadaladii indhexeeyeen somalilan iyo soomaaliya sabablaan qiibtungna mayba xildhibaanada ka sheegeena qiibto shanaad maybaana ereena ka xadgudubowka mabaadi'da ciidamada amniga xeerka ciqaabta ciidamada qalabka wada iyo qaraarka golayaalka baarlamaanka madaxweynaha mayba ka xadgudubay mabaadi'da ciidamada amniga mihnada ciidama yawka ee lunku baahanye ciidamada qalabkooda iyo weliba hay-ado amniga ini iyo dhukooyaan dhowrowka taliyowka sharciga hay-ado dimuqraadiga ah iyo weliba xuquuqda aas-aasiga ah heelanaanta ilaaliyowka dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya furfurnaan iyo weliba ogolaansho la xisaabtan iyo weliba inay dhexdhexaad ku naqdaan arrimo siyaasadda madaxweyniga iyo mayba baalmareeye ereen qodobkan u socono shaldiray ciidamada qalabkooda sida ciidamada qalabkooda maybana abuuray maleeshiyaadda lanka magadari xasiliyowka iyo difaaca shacabka haanaasoo laka maalgeliyaya ereen beesidii ciidamada lanka tirigali inay mushaaraan qaadaan bedel yeeni maleeshiyaadkaas laka kii maleeshiyaadkaas la geliyey maybana abuureenaya ereenaha maleeshiyaadkii iniyo ka kahaan falal lidika ee dastuurka iyo weliba shuruucda caalamiga iyo xuquuqda aadanaga iyo oo markaas jaysadeen yeereen xildhibaanada ciidamadu maleeshiyaadka iyo ka sheegeen beledka xamar xasuuq dadka u bogtaalgeliyaan iboob hantida dadweynaga sidoo kalena ciidamadaas mayba lan isticmaalay yeereen in la kacaburiyo shacabka waana laku weerara dad siyaasiyiin ee iyo ha hadal qaadeen senator cabdi xasan cawaale qeybdiid iyo weliba siyaasiga kale eeyo ka sheegeen siyaasiga kale ee leeraw cabdiraxmaan cabdishakuur warsame qodobka kale xildhibaanada codsadeen mayba kumid tahay ka xadgudubowka qodobada labaatan iyo koowaad labaatan iyo lamaad labaatan iyo saddexaad ee xeerka ciqaabta ciidamada qalabkooda madaxweynaga maybaas mas-uuliyad darre ee derajada ciidamada unku xayuubiya yeereen askar dowladda ku tirsanayti waana kubiyey sida taliyay ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda isirdoonka qaranka sareeye guuta cabdalla cabdalla iise oo madaxweynaga hanka marnaya ereen hanaan waafaqsan sharciga waana qaadi tallaabooyinkun sida sida ka-ed xeerka ciqaabta ciidamada qalabkooda xeer lambar lama ee soddon iyo kowdii maarso kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii la dejiyey qodob shay labaatan iyo koowaad labaatan iyo lamaad iyo labaatan iyo saddexaad deraje kuridowka iyo shaqo kuroojyowka ama ku-casilowka ciidanka sidii isu tilmaamaw xeerkun mayba la suubiyi kore mar sarkaalka kadhii xukun maxkamadeed tusaale deraje dhimowka ama deraje ku-qaadowka sarkaalka ciidamada mayba kooyaase markii use kadhii xukun maxkamadeed oo ku badan saddex sano lama kubiyowka sarkaal ciidamada mayba kooyaase markii use kadhii xukun xabsi daa'in ama ku badan shan sano haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mayba si bareer ku fiirsashay laan-e in ibyey xeerka ciqaabta ciidamada qalabkooda xeer lambar lama soddon iyo kowdii maarsi kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii la dejiyey qodob shay labaatan iyo koowaad labaatan iyo lamaad lamaad iyo saddexaad taasoo si ed unku horkooyasa qodobka siyeetan iyo toddobaad faqradiisa lamaad ee si edna anqeexaw ini madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka isu xilishay ungududu si waafaqsan dastuurka i sharciga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sadiga xadgudubowka qaraaraadka golayaalka baarlamaanka sidoo kale madaxweynaha mayba xildhibaanaduna sheegeena in isu kutumadii qaraarkii golo shacab ishabiyey soddonkii abriil lamaada kun tum iyo toddobaada ireed an habeeyowka itayayowka ciidamada qalabkooda ee soomaaliya madaxweynaga mayba baalmaray xeerkii dowladda gobonnimada imidnimada geyga soomaaliyeed ee golayaalka baarlamaanka ansixiyeen bili mars lama kuntum iyo sideedkii qodob iyo koowaad ka waajib yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inuu isa saxiixa sidaas dartiya yeereen mudanayaalka baarlamaanka ee ha gudbiye mooshinka una u xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya waana ha gudbiyni mooshinkun intun edeyme ee lankahaaye madaxweynaha federaalk soomaaliya mayba golo shacabka han gudbiyaani hindisugun xilku qaadowka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taasoo ereen wali waafaqsanyaa qodobka sagaalan i lamaad faqradiis koowaad i lamaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mahadsanadiin dhegeystayaal qoraalkii iyo habiyeen xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ooye ka jeediyaayeen ini iyo ini guddoonka baarlamaanka ku aqbala mooshinkiyo ha gudbiyeen ya guddoomiyigii baarlamaanka federaalk soomaaliya brofesor maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ku guddoomiye waana uu ka kabaryohay galka muushime iyo imbichmentiga madaxweyneyaalku laku sheenaw tangna mayba nagadaase tiinka horeytii ee xildhibaanee baarlamaanka federaalk soomaaliya mooshin ku sheenaan mas-uuliyiinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya tan i markii lagu bahi hanaanka kumeel gaarka gobolka gedo shacabka kisha weliba iyo wadaane ee banaanbaxyo iyoonay kulamo iyo laakukorjeeda madaxdanka sarayta ee jubbaland isla gedo waliba yeedo kuma dartaa sideeda gobol ee lanku aramyaha ee magaalada kismaayo gudoomiyahaga gobolka geda yanin ku warmay xaalada yeedo ee tato iyo ciidan shacabka banaanbaxyada iyoonay kacdoonka ku dhanka ee maamulka jubbaland la kuwada maxamed maxamuud maxamed gudoomiyahaga gobolkaasi waliba waraysi siiyey yaxyo suufi
bismi raxmaan raxiim waan salaamayaa adiga iyo dhammaan shaqaalaha idaacadda mar ee aada ka mahadinayaa maxad rabbi subxaana watacaala ka shaqow dadaalka idaacaddu ay wado iyo muddadii dheeray ee ay shaqaynaysay iyo daruufihii adkaa ay kusoo shaqaynayeen intaanay u adeegaya bulshada aad baan isaga mahadinayaa arrintaas haddaan usoo laabto su-aashaada dhab ahaantii daruufta guud ee gobolka uu ku sugan yahay waa daruuf aniga inay aada u fiican tahay aadan u rajaynayo guud ahaan degmooyinka gobolka uu ka kooban yahay dhammaantood amnigood dhab ahaantii meel fiican oo rabbi subxaana watacaala loogu mahadiyu marayaa walow aan isla ahay dadaal badan haddii lasii sameeyo intaa in ka badan in lasii gaaro ayaan rajaynaynaa hadday noqon lahay isu socodka degmooyinka iyo hadday noqon lahay meesha hadaysan marayna meel ka fiican sideen ku gaari lahayn ba intaba
waa taa maxamed maxamed maxamed waxaa tahay guddoomiyaha gobolka gado ee maamul goboleedka jubbaland dhowaan waxaa jirtay in dadyow ku sugan qaybo ka mid a degmooyinka gobolka gado ay wadeen dibadbaxyo maamulkaasi looga soo horjeedo dadku ma kala hadashan arrinkaasi oo ma weydiisan waxa ay tabanayaan
dhab ahaantii waa shacabka iyaga waa soo dhaweynaynaa meel bay joogaan tabasho walba ay qabaan insha allah waa maamulku inuu dhagaysto ayuu diyaar u yahay wixii laga qaban karana insha allah laga qabto wixii aan hadda wax laga qaban karin dee waktigooda un lala sugo marna insha allah anagu ma doonayno in dadka shacabka waxyaalaha tabashadooda aan aan ka soo qaadin waxaan waxba aysan ka jirin waa dhegaysanaynaa tabasho walbana insha allah waxaan waafajinaynaa meesha ay ku habboon tahay iyo cidda markaa mas-uuliyaddeeda iskale iyo cidda ay taabanayso taaban baan insha allah leenahay waxa keliya loo gudbi karo isfaham la-aan hadday jirto looguna gudbi karo isfaham guud oo dhammaan shacabkii qaybahoodii kala gedisnaa ee maamulkii si meesha aan u soconno oo ah inaynu wada helno dawlad noo wada shaqaysa daruuf amni iyo mid horumarineed oo gobolkan ka hana qaada meesha maanta aan taaganahay inaan uga sii gudubno meel kasii shishaysan waxaa laga yaabaa dadku in fasiiro kala gedisan ay ku waxeeyaan waxyaabaha complainka ama tabashada noocay doontana ahaato tabashooyinku qaarna waa qaybo la raba in wax lagu burburiyo qaybana waa kuwa in wax lagu soco tabasho kasta oo wax saxaysa ee diyaar baan u nahay waana waxaa saxda ah ee lagu gaari karo horumarka iyo deganaanshaha laakiin tabasho walba oo la doonayo in wax lagu burburiyana waxa weye dadka iyagu diyaaru ma aha inay ka hortagaan ma diyaar bay u yihiin sababtoo anagu ma rabna in dib loo laabo ma rabna dadka shacabka ahaa in qaab qabiil la ka hor keeno ma rabno tabashooyin la doonayo in carqalado lagu dhex abuuro degaanaanshihii gobolka qalqal geliyo meesha ay imaadaan laakiin waxaan doonaynaa waxyaabaha ku aadan amniga waxyaabaha ku aadan marka waxyaabaha ku aadan maamul wanaagga intaba waxaan rabnaa insha allah tabashadoodu dadka iyagu horbay u yihiin inay soo joogiyaan waa sax in dadka mas-uuliyiinta lagala xisaabtamo waa sax waa soo dhawaynaynaa wixii qabsoomi karana insha allah waxbaa xukuumadduna ay ka qabanaysaa wixii ay wax ka qaban waayaan insha allah dadka shacabka waxaa rabnaada inay la xisaabtamaan mas-uuliyiintooda waa intaasaas leeyahay asal waa ahay waxaa saxda ay tahay taas waata guddoomiye adigoo mahadsan ee dadku intooda badani ee waxay ka cabanayaan waxqabad la-aan ku aadan muddo toddoba sano ah oo maamulkan jubbaland uu soo jiray ee marka taa iyadoo laftirkeedu miyaanay muuqanaynin in cabashooyinka dadka weli ciddhag jilaq usiisaa aanay jirin oo wax ka qabanaysa
wallaahi waxqabadku hadda waxay ku xiran tahay saacadda aada joogto dheere tusaale ahaan sanadka hore two thousand sixteen iyo two thousand seventeen iyo two thousand eighteen oo hadda lagu jiro two thousand sixteen say ahayd waxay ka fiicnayd two thousand seventeen two thousand seventeenkana waxay ka fiican tahay two thousand eighteenka waxaa meeshaad ka dareemaysaa marka progress horey u socda oo ah dhinacii hadday noqon lahayd amniga hadday noqon lahayd dhinacii horumarka waxaad fiirisaa iskuuladii waxaad fiirisaa caafimaadkii waxaad fiirisaa dhinacii qaybihii arrimaha bulshada eedmada markayda hadda inta mashaariicii laga fuliyey maamuladu inta badan resourcekooda aad buu yaryahay sababtoo ah xukuumaduhu waxa ay wax ku helaan waa wax soo saarka waxa weeye dadku waxa ay gacantooda kusoo saaran oo bixiyaan iyo canshuurta ay bixiyaan wax soo saarka wadanku aad buu liitaa waxa weeye taxationkii iyo canshuurihii qaadistoodii weli meeshii la rabay lama joogo resourceska keliya ee marka wax lagu horumariyo waktiyadan hadda dambe inta badan oo waxyaabaha donorsku ay bixiyaan arrihii marka donorsku ay bixinayeen degma ahaan maxay degmada heshay wey maxaa wax laga qabtay keliya marka dadku waxaa iyaga loo qabanay keliya inta kadib iyo naftood ayagaa contributionka ay bixiyeen iyo waxa la qabtay in la miisaamo wax meesha ku jira weeye marka keliya waxqabad la-aan lama dhihi karo laakiin waxyaaba kaleeto oo la dhihi karo maamul ahaan daliishiisu ay mudan tahay in la sheego yaa jira keliya meesha hadda un laga heegayo maahan taana waxay u baahan tahay dadku qaabka u adresgarayaan iyo qaabka ay u sheegaan keliya maxaa loo qaban waaya maaha laakiin waxa rabay in wax laga qabto in la sheego baa muhiima qoraal saxa laga sameeyo soo joodin saxa iyo qaab lagu xisaabtamo oo mis dushiisa ah keliya un waxaa muhiima meesha hadda la joogo inay ka fiican ina sii aado meesha hadda aan joogno waa in la qiimayn karaa meesha aan ka nimid iyo sida la ahaa in la qiimayn karo labadaa marka la isku qiimeeyo meesha loo socdo sawirka nooga soo baxay sidii lagu gaari lahaa taa weeye waxaa dadka shacabku ay mudan yihiin inay ka xisaabtamaan waata mudane markaan usoo laabanno xagga degmooyinka gobolka gado waxaa jiray degmooyin qaar oo ay ka jireen murano xagga hogaanka maamulka ah gaar ahaan degmada baardhere maadaama aad tahay mas-uulkii gobolka ugu sarreeyey maamulada degmooyinkuna adigu ay si toosa kuu hoos imanayaan ma jiraan wax wadahadal ah ama qorshayaal kale oo idinkaga degan xalinta arrimaha ka taagan degmada baardhere
dabaatii muddo laga jooga ilaa shan bilood khilaaf maamul iyo xoogaa tabashooyin intaba way ka jireen degma baardheere waxaa ilaahay mahadiisa ilaa hadda waxaa lagu guulaystay in xasiloonidu weli ay sideeda tahay oo wax hadda dhib oo dhacay weli uusan jirin ilaahayna waxaan ka baryayaa inuusan wax dhiba uusan nagu keenin dadka reer baardheere dhabaantii way ka gedisan yihiin degmooyinka kaleeto baardheere waxay caan ku tahay waa degmo degmooyinka soomaaliya ku yaala degmooyinka ugu facaweyn degmooyinka ugu facaweyn waa degmo lagu yaqaano dad xaaramool jiraqlaho dad isku jira ay degan yihiin waa magaalo culumo magaalo sariiqo oo diimeed weeye waa magaalo aqooneed dhab ahaantii marka xadaarada iyo magaca intaa le waxaan qiimo lahayn oo dariiqado lagu xallin karo in problemkeedu iska taagnaada sax maaha waa wax ceeb ku ah dadka bulshada iyo daliada degan waa wax ceeb ku ah guud ahaan gobolka magac fiicanna aan noolahayn arrintaas waxaan leeyahay qalbi nadiifa oo fiican maskaxa nadiifa oo si fiican karay iyo dadka waxgaradka ah insha allah xalkeeda iyo maamul ahaan waa ka qayb qaadanaynaa muddo welina waa wadnaa ilahay idankiisna waxaan jecelnahay inaan arrintaa sida ugu fiican ee ugu deganaanshaha badan in ay insha noogu soo dhamaato eeaasaa dadka saxdaa uu yahay inaanan marna u ogolaanin ee dadka doonaya dadka walaalaha inay isku dhuftaan ee kana faaidaystaan oo hadhow qaab kaleeto iyo amni daradaasi ayagu aad moodo dana gooni inay kuleeyihiin ay kaga dhex faa'idaysanayaan dadka walaalaha inay isku dhacaan ama hadalla xun waxyaabaha social media isku marinaya magaalad iyo wax waktigeeda laga soo gudbiyo hadda bulshada weli aada moodo inay kula dhex jiraan arrimahaas oo dhan maaha arrimaha masaalixda deegaanka iyo dadka joogahooda hore socodkoodana uu ku jiro sawirku degmada ay lahayd daawacaya marka insha allah arrintaasi waxaan is leeyahay nidaamka aynu leenahay insha allah in loo hogaansamaa muhiima wixii isbedel oo imaanaya inuu ku imaado qaab nidaama laakiin uusan ku imaan qaab kawda ah waan baliyeynayaa ciidanka qaranka ee jooga meesha ee naftooda u huray iyagoon dareemayno daruufaha jira daruufaha jira ee adag ee ay ku shaqeeyaan ayagoo intaasoo dhibaato qaba haddana afar asaal taagan difaaca iyo taabagelinta hawlihii loo egmaday intaba u taagan aad baan ugu ambaleynayaa sidoo kaleeto nidaamka noo dhiso ee federalismka ah ee jubbaland nidaamkaas waa nidaam instituushinadiisii ay dhamaystiran yihiin ee wasaaradda arrimaha gudaha oo la tashanaysa madaxweynaha ilaa heer gobol ilaa heer degmo nidaamka jira meel loo raaco iyo nidaamku dhisan yahaa jira qaabkaasi marka waxaan ka codsanayaa ciidamada iyo cuqaasha iyo dadka amnigu in nidaamkaasi ay ku shaqeeyaan ee wixii isbedel oo imaanayana uu ku imaado nidaamkaasi ee dariiqa loo maray taasna waa insha allah waataan rabnaa in sida saxda ah loo eego mudane xagga amniga ayaad soo hadal qaaday saanu la socono degmada balad xaawo ee gobolka gado waxaa goor sii horeysay lagu dilay mid ka mida nabadoonadii deegaankaasi iyo sidoo kale askari ka tirsanaa ciidankii nabasugidda deegaankaasi ayuu taa laftirkeedu miyaana lays odhan karin habacsanaan xagga amniga ayaa degmooyinka qaarkood ka jirta oo shabaab oo ay ka faa'iidaysanayaan dulduleelada qaarkood
taa lama odhan karo awalan waa dadkaa naga dhintay odaygii dhaqane iyo rag kaleeto oo aada u qiimo badnaa oo ciidanka iyaga ah oo meesha ku shiiday inta waxaa leen ilaahay ha u naxariisto qabrigan ilaahay ha u nuuriyo waa dad shay gacan ka caqdaran dhabahaantina waxaan isleeyahay shilka noocaasa amni darro baahsan maaha waa waxyaaba dhaca wey meel bay ka dhacaan waxaa weeye caasimadiiba afla saca lagu dhintaa kuwa adduunka waxaawey wadamadan hadda dhowrka boqol oo sano dhisan iyo habeen walbaba shil intaas leeg iyo waxyaabaan loo masaayinka in mar walbaba ay ka dhacaan ficilada marka dhacdada ah ee waktigooda iyo qadarta way iska soo dhamaato ee laguma qiimayn karo amni halacsan laguma qiimayn karo amniga afla sac rag baa u taagan intaa waa laga shaqaynayaa laakiin shilalka dhacaya waa wax un amni darra ha ahaadaan laakiin wax un hadda weyn oo la dhihi karo meeshii amnigeeda gacantu ka baxay maaha wax la dhihi karo wadamada adduunkana markaad fiiriso in badan dee shilalku waa iska dhacaan marka waa shil dhacay aadna naga xunnahay laa intii laga taxadiri karana ciidamadu mar walba way u taagan yihiin si ay uga taxadiri lahayn waata markaa ugu dambayn adigoo mahadsan ee guddoomiyihii gobolka gado ayaa tahay baaqaaga ku aadan ee shacabka gobolka gado maadaama aad tahay mas-uulkii gobolka ugu sarreeyey maxaa uu yahay
waxaan u dardaarmayaa shacabka gobolka gado dhab ahaantii waxaa waxa ilaahay loogu mahadiyaa soomaaliya maanta daruurta ay ku sugan tahay ee ka sokow inagu waa gobolka kenya maantayto dhammaan degmooyinkiisa ay xorta yihiin waa gobolka keliya ee haysa fursado aada u fara badan oo ah in degmooyin ilaa lixa webiga uu maro waa gobolka keliya ee haysta fursad ah in laba wadan aan isla nahay waxaan rabnaa waxyaabaha resourceka rabbi subxaana watacaala uuna siiyey midka xoolaha ah iyo midka beeraha ah iyo midka xuduudaha ah intabanu maskaxda iyada lino inaan isku dayno deegaanka naga faaidaysan resourceka yaala inaan isku dayno sidii deegaanka iyaga aan oga shaqayn lahayn sidii amnigiisu iyo isku xilkiisu uu kor u aadi lahaa inaynu ku mashquulno eeninu rabbi subxaana watacaala nasiiban ka faa'idaysano laakiin in aysan ku dhicin ee wixii rabbi subxaana watacaala bulshada ooga digayay waa walaa tanaasacu jalu in dhammaanteen aan muranno markaan murannana fashilmano markaan fashilmanana waddanka yaga iyo deegaanka naga uu dib ugu laabto dagaaladii kakeeyey iyo burburkii iyo abaartii iyo jadi aan sida gacanta hala isqabsado hala isku samro samirku waxa weeye wax badan buu keenaa hala samro ayadoo samrayo oo qof qofka walaalkii uusan dhibsan uusan colaysan ee in laga wada taxadaro waxyaabaha khatarta keeni kara horumarka iyo isku duubnida iyo deegaanka yeesaan faa'idaysan leh nimcooyinka yaalana insha allah oo gacmaha is haysana aynu ka faa'idaysano intaasaan uga daalin lahaa aadna waa idin salaamaya aadka
ترتعدلت دوت هو الفلان دوكومندي انسوف سوي انسوف سوي دوكومندي انسوف سوي نوتايو حقصو doobadoowa ku wiin deeqsiga laga doortaa dogognamo mayanka wiin dantiismagaradka doctor isgooga dadaalay daryeel cusub sameeyey waldantaynka jartay naga durugsanaabu hanin diyaariyay geeka waa deeq alla noo keenay nootaayada hagsoor dadow ka faa'iidaysta nootaayo haga sooraso daartii aad iibsato dukumiinti sheekiin suubiyaaso lahaanshahaaga kuu caddaynaysa dubeesatakiin reewaso docka yar iyo danaysi aan ahayn diiwaangalano doo'anka jarna dowladda koonfur galbeed iyo dowladda dhahaba galanka iskandhawada duugan inay dadka wax u qabato lahanduubay lahandiyaariyaa fursaddaa inoo keenay weeye dalaalinyaadlawuug danteena ayaa ku jirtee dadow kooya oo ku faa'iidaysada nootaayada xaqsoor dogognamo ayda daarneed shallaayuusan noo dambaynina dulmagaanna kuka badbaaday aan diiwaangashanno guryaheenna dukumiinti insuubsaneen aan u degdegno nootaayada xaqsoor adeega doorka ahoo nootaayada xaqsoor
geedka oo taariikhday idinkii danta sagaalka bala tumi lamaad lamada kun tumiyan siyeedka weliba landabaal degahaya maalinta la dagaalanka musuqmaasuqa xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya weliba laka ammaanay ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya sida faydhe u socon la dagaalamahay musuqmaasuqa warqadaha bati idaacadda warsanha deertii yaan dhiyaasay sidata iyo in la xuso maalinta caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa ergaga goonaga ee hogayaha guud qaramada midoobe oo qaabilsan soomaaliya weliba geedka hoosta ku hariigay muhiimadda iyada leta sharciga dhisowka hay-ado daahfurun ee la hariira xisaabaadka qaranka musuqmaasuqu iyona daahfur la-aanta weliba yeeda tatooya walyeelayaasa dowladda warina suwiin yeedan aruuriyaasa horumarka iyona xasiloonida soomaaliya mabadilaaliyaasa hab dhaqanka iyo erey ergiga qaramada midoobe ee soomaaliya nicholas haysom qof kasta weliba usa qaado kore ee tallaabo si weyn amaba si yar si usa kaxakamay musuqmaasuqa fadaane inusa goone ee anku hambalyayna xafiiska ra-iisul wasaaraha sida usan ku horseeday usoona nagiday dadaaligii walbadan ku qobaday ee musuqmaasuqa habka muhiimka ee laka roojiyow laka maarayow waana laka raatrahow dagaalka wadamada lakula dagaalamow musuqmaasuqa yaa heliisa qaramada midoobe ee la dagaalanka musuqmaasuqa heliiskaas oo sanad walbaba landabaal degow sanadkanna sanad guuradiitis tobishanaad yeedaka beeganta markii dhaqangeliyowka dhammaanba adduunka laku hirgeli inkastoo soomaaliya yeeda ku midata dhowrka dal oo weli saaxiixii qaaliga ee anku ku jarna heliiskan iyo weliba yeeda tata abood sharciyeed keliya yeeda caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa qaramada midoobe weliba dhiirigeliyaasay inta laaba lanqaada xoojiyowka la dagaalanka musuqmaasuqa adduunka daafasha sagaalka diseembar weliba yeedaha tato xusaasa maalinta caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ujeedadiya yeedahata musuqmaasuq iyona kaalinta heliiska ku qabta la dagaalankaasiti iyona ku horsadowka musuqmaasuqa united nash assessment mission in somalia yahatito yeeda hakubadka xafiiska kiisha warqadaasiti yogeeka kabeegan ay jeerantaasaytiya la dagaalanka musuqmaasuq hatana heereraalyaha qaranka iyo eedeema anjeedi madaxdanka sarayta dalka iyona xildhibaana heereraalyaha guud ee qaranka axmed cali daahir iyo sheegay inyo ka guulaysadeen xafiiska heereraalyaha hantidhowrka qaranka in afarkiis haddii sheegayaa bishii hore xafiiska iyo hamti dhowrka oo wada jira waxay gudbiyeen ilaa afar case oo corruption ayay maxkamad geeyeen afartan way ku guulaysteen xukun baa ku dhacay waa bilow laakiin afartaa case intaan gacanta ku haynay challengesku xadku ka baxsanaa runtii waa dhimbil dab ah adoo gacanta ku haya wuxuu bressureku ka imaanayaa shacabka oo dacaayad iyo been iyo waxaan jirin iyo qofkaasi qabiil baa loo eryanayaa iyo qofkaas waxaa loo haystaa muxuu ahaa ii sheegay hebelay col ahaayeen iyo laleey waa shacabka haddaad baraha bulshada fiirsa waa madaxdii qaran oo kula dagaal waa waa xildhibaanadii meel laga galaa bawaa run markaa sheegno garsoor waxaan laga corruption lagula dagaalami karin perceptionkan ay mujtamacu qabaan oo ah in laga bedel u baahan sidaa darteed waxaan codsanaynaa in wacyigelin badan oo oo mujtamaca xaggiisa ah iyo mas-uuliyiintaba noocay doonaanba ha noqdaan inay arrintaas ka qayb qaataan oo runtii aan meel uga soo wada jeysano haddii la rabo ay ficil naga tahay dhab naga tahay inaan corruptionka aan la dagaalano khaladaad waa la arkayaa marka hawshaan la wado maxaa yeelay waa howlo nagu cusub marka khaladaadkaa iyo turunturooyinkaasi way saxmayaan day by day yani si gradually ah ayay u saxmi doonaan haddii aan la idmo laakiin waxaa muhiim ah in baahida hay-adahaas la dhamaystiro hanti dhowrku haddii uusan capacitigii kaamil u lahayn oo wax alla wixii imkaaniyaad u baahnaa uusan helin sidee ayuu ku kiis dhammaystiran u dhigi karaa xafiiska xeeraalintu haddii uusan sidaas oo kale capacitigii lahayn sidee buu kiiskii u dhammaystiri karaa maxkamaduhu haddaanay capacitigeedii aysan lahayn sidee bay u dhammayn karaan taas in isweydiiyo waaye in la fiiriyo waaye service deliveryska xaggee u socdaa inaan meelo khalad aan lacag looga baahnayna lacag lagu bixiyo hay-adihii si toos ah runtii u mudnaana ay noqdaan hay-adaha wadanka ugu miisaaniyadda yar ugu dhaqaalaha yar ugu shaqaalaha yar ugu tababarka yar waxaan rabi lahaa inuu wasiirka qorsheynta fadhiyo laakiin wasiirka maaliyadda oo oo oo khabiir ah oo oo meeshan soo fadhiya arkaa macalinkaygii haddaad fiirisid national development banaanka hal project shanta sano soo socota garsoorka uguma jiro waa garan kartaan marka sida hay-adahaas loo ihmaalinayo maaragtay securitygooda waa sidaasi la mid ah aada iyo aad ayay maarata kiisaska noocaan oo kale oo saameyntale marka la gelayo waxaa ka dhashay security khatar ah in securitygooda laga fikiro waayo hay-ad walba
alnuur construction company warshadda bulkeetiga ee alnuur waay adiga niyo wadhiyu min walaad wada walseow mahaynka dhiidana bulkeeto oo usa dhanba baduugsan war badanta widay an walfaylaakin dhiibay weydiisay lanki kuwa burburi may eemhumaasi ayle lanki galantiska jarta
بس إرهابة ما إت براية دتين تالا bulkeeto burbursanad lankun beeso oo ka qaadi بدين ماذا كوالي بس أوده بلكيت بري ما أو مدي هذا باورة كوجنتونا أمبر برانا هدي هذا فلاس ورشد بلكيت النور من ساتو بيصدا bulkeeto adkaysi leh bedhaanti si shal dubo lanki beedshay ka dhisidoona buug igayla bogi i burburi baarishaenka weelana bartalanka seedow warshada bulkeetiga ee alnuur construction company agabshay kunbadu kabaytomuku dhammana kulli adeega constructionka kaamilka ah alnuur construction company waraayay ha saarasa mayba kumid ahaa interlock noocyaashay si shal duban bulkeeto caadi tumi isiyeed iyoonay weliba labaatan i weliba bulkeetiga lan
sharci yaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame iyo waliba usiya ko sheegi go-aankii usakaadada gudoomiyahaga golaha shacabka islamarkaasaytina reedankanagi arimooyinka la xiriir guddiga maaliyadda ee golaha baarlamaanka yeedahati taye go-aan muhiima islamarkaasaytina xaalka baarlamaanka atitiidisku ateeganta ku hadili waa waa tallaabo fiican oo aan isleeyahay waxay hordhac u tahay qaybsanka awoodaha ee dowladnimo oo aan filayo guddoomiye mursal ugu weyn inuu muujiyo mowqifkiisa kana dhigay warqada warqadana ay ka dhigtay hay-adii baarlamaanka mid iyada codkeeda leh inkastoo aan isleeyahay weli ciyaartani waxba yani farikama qudno gudoomiyaashii ku-xigeenada ahaa mudday iyo ninka kaloo gudoomiyaha magaciisa ma xasuusna cawal in ay procedurkii weynaa oo hanaanka yani dowladnimo ahayd oo markii gudiyo la kala diraayo gudoomiyaha oo maqan oo hadda un shaqo yar ama fasax yar ku maqan inay ayagu markii hore ay tallaabadaas qaadaan ba aysan ahayn oo iyada ruuxeeda ka dhigtay wax lala sugi waayey gudoomiyihii oo runtii asaga ruuxiisa awoodiisa in la shaki geliyo iyo inuusan isagu meesha xukmin ay muujinaysay waxaan isleeyahay waa tallaabo fiican inuu hadda muujiyo hadduu ku qanacsan yahay sharciyadda waxa ay soo saareen iyo sida ay ku fadhiyeen iyo hanaankii ay mareen guddigu hadduu ku qanacsan yahay musal waxaan filayaa inay inay tahay sharaf usoo hiday hay-addaas sharci dejinta
waa tahay warqadda dabcan hadda guddoonka ka soo baxday gaar ahaan guddoomiyaha golaha shacabka waxaa lagu yiri waa in la dhowraa madax banaanida golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka taa ma u muuqanaysaa marka inay jirto faragelin dibadda kaga imaanaysa golaha
ha way muuqataa wayna muuqatay hukumadaanu markay timid inay u dhandhigatay inay hay-adihii dowliga ahaa ee sharciga habaabiiso inay dalka ku soo celiso wixii laga diriray oo ummadda soomaaliyeed ka dirirtay oo ahayd kalisnimo iyo in la xakameeyo awoodaha hay-adaha dastuuriga ah waa saddex dhardhaar dowladnimadu kolley hadda casriga dunida ka hana qaatay sidaasay u dhisan tahay dowladihii iska xukuumada dhex doorsan lahaayo nexdoorsiga ahaana waktigiisii runtii waa iska dhammaado ilaa ninetiskii burburkii sovietka iyo burburkii dalalkan eastiga la yidhaahbay raacday nidaamka dunida ka hala qaadayna wuxuu ahaa nidaamkaas hadda saddexda dhardhaar oo isbuuxinaya waxaa runtii marka markastaba layska baarlamaanka oo ku xoog badan maxaa yeelay waxaa dhashay adigu kaama xoog badnaan karaan yani madaxweynaha waxaa dhalay baarlamaanka xukuumaddana baarlamaankaa dhashay laakiin awoodda dadban waxa weeye meesha xoogaa badanaha yaala oo nimankan xukuumadda ahu waa niman hadda umuuxun dhaqaalaha oo lufluf ah maamulaya taasaana dadka soomaaliyeed lagu duleeyo oo runtii intii intii la dhowri lahaayo runtii dhaqaalaha iyo waxa un hadda dufanka ay maamulaan ay loo maamuli lahaa si shuruucdu inayna jahda ah oo la gelin lahaa meelihii dhismaha u noqon lahaa dowladnimada laakiin niman xildhibaana ah oo ama hadda iska baahan oo de dadka soomaaliya o dhan baa iska baahan xildhibaanaduna waa inaga mido inaga inaga yimaadeen dalaha dalku leeyahay waxa weeye waxaas hadda ama caawanada ah ama soo gala hay-adda rasuulinta ama canshuurta ay qaado in maaragtay loo adeegsaday waxaase isleeyahay baarlamaanka ruuxiisu wuxuu ku fududaaday oo runtii markii horeba inuu dalaada ma ahayn toddobaatan ama sideetan xildhibaan inay inay inay golaha fulinta galaan oo runtii taas waxay mas-uuliyaddeeda way ka leeyihin way ku leeyihiin baarlamaanku in ayaga ruuxoodu ay aysan ku qanacsaneen bahlaalinnimadooda laakiin ay kala weyn tahay portfolio siireed uu kala weyn yahay moodaa qofka xildhibaanka ah wararka ayada nooceeda garashiiri keenaysa maaragtay dadka hadda uun baarlamaankeena ku jiro oo aan isleeyahay aanan u gafaynin oo macnaha number badan ay yihiin haddana kama muuqato runtii faham weyn oo dowladnimo kama muuqdo marka waa iska daala dhacaynaa waa iska koraynaa laakiin waa tallaabo fiican bay ahayd tallaabada hadda uu qaaday faragelinna dabcan waajib ah madaxweynaha prime ministerku aad bay ugu dartigteen inay jawabaari bay ku cuneen waxay keeneen sideetan xubna aan baarlamaanka wasiira baarlamaankii aan ku jirin bay u galeen kuraas literally dowladnimadiiba hadda waxay iska noqotay hadda wax maarata xafiiska maxaa cabdullaahi farmaajo madaxweynaha iyo iyo khayre iyo wixii un kulli qarsoono hadda ayaga un gadaal ka taagan ay maamulaan bay noqotay marka walwalkaasaana dadka soomaaliyeed qabaan oo hadda shakigaas in hay-adihii dowliga ah buu ku socdo aad baa loo qabaa waa tahay markaan ku laabano kala diriddan waxaa ka horreysay warbixin dhowaan guddiga uu soo saaray maaliyadda golaha shacabka oo dabcan inteeda badneedba ka sheekeynaysay musuq maasuq ka jira haydo kamida xukuumadda sida wasaaradda maaliyadda iyo tan gobo maamulka gobolka mibraadir marka arrintaa musuq maasuqa bal ka waran inkastoo madaxda dowladdu dhowr jero hore ay ku celceliyeen in ciribtirka musuq maasuqa ay ka go-an tahay dowladdan
hadal hees hore oo saare axmed iyo anfila iyo iyo iyo maxamed axmed kolo ay qaadi jireen baa waxaa ku jiray hawlaarta dheer iyo hadalwood ki galay haynagu haraadinay nimankan meesha fadhiya oo dadkii ummadda soomaaliyeed hadal iyo facebook iyo dadka runtii khiyaal suuqnimaha oo dowladnimada lagala cararabay horta meesha ku fadhiyaan cunag ayna keeneen waxyaha la bixinaayo oo ama dadkaan hadda facebookyada taagan ama internetyada taagan oo leeyahay waa kun qof oo mushaar bay ka qaataan ama dowladda hoose ama dowladdaasiisa dhaqaaluhu waa inuu meel ka yidhaahdaa kama imaan guryahooda iyo khayre gurigiisa iyo iyo madaxweynaha wuxuun ka yimid source of income oo meel generate garanaysaa lacagtaas laga qaadayay si sharci daraana lagu bixinayay marka musuq maasuq waa jiraa hay-ado waaweyn oo caalami ah way qoreen inay lacagtaasu maqan tahay waxaase la yaab leh ninka wasiirka ah oo waan dacoonaya aniga waa lay baadahayaa nin minority aan ahay oo xamar baan joogaa meelaha gaalada iyo dadka ajnabiga ay shirarka nairobi jooga u akrinaya marka meeshaan xisaab baa taalla two plus two is equal four in laga jawaabay ahayd inta mataqaanaa accusation iyo been iyo ay ay ay ay ku andacoonayaan xisaab baa meeshaan taalla lacag soo gashay siday ku baxdayna aan la ogeyn taasi ahayd inay inay inay inay keenaan waana maqan tahay lacagtaas waa maqan tahay dabcan waa lacagaha lagula diriray gobolada waa lacagaha lagula diriray jawaari waa lacagaha lagula diriray ummadda soomaaliya waa lacagaha dadka lagu laayay waa lacagaha ilaa hadeertaan baydhabo lagu bixinayo marka lacagta halkaasay ka maqan tahay waa lacagaha guryaha looga gadanayo nairobi iyo iyo canada iyo waxaas la yaab leh oo aada runtii maxadin u ah madaxweynaha oo dalkan maraykanka runtii ku koray oo muddo un hadda joogay isagoo yarnayay dalkan iyo khayr oo dal hadda norway la yidhaaho filaya isagoo yar siduu sheeganaya inuu tagay ma hubo inta uu ku tegay da'diisa laakiin good governance ee dowladnimada iyo shuruucda iyo iyo habdhaqankooda runtii suusa isu lahayn baa aada iyo aada wax u kala fog ah wax alaale wixii xasan sheekh lagu haystayna runtii way ku dhaqmayaan hadda marka marka hade dadku dalku dad male hadda ka hor baynu ka hadalayo xoolaha uu qof ilaashada waa inuu jira adduunka shacabiga dowladnimadooda ilaashada qof han leho damac leho inuu ama xoolo iska qaata ama dal burburiya ama desirkiisa shaksiga ah oo fan sida u arkaya soo dowladnimada iyo awoodda iyo wax xakamayaa jira maxkamadihiibaa la burburiyey maxkamadaan jirinin maxkamadaankaa la burburiyey dowladiibaa la burburiyey meel walba cayga waxaa la dhigay iyo facebook iyo dad iska nolosha ka dhacay oo meelahan u banaanka iska joogjooga oo maarata tagaxsiilaya oo yani marka marka haddayna garbaxtaan be xisaabbaa meesha taalla xisaabteen waa inay ka garbaxaan wax kaloo laga oran karaa mala laakiin waa laybaadayaa yani lacag baa laisweydiistay of course dowladnimada lacag waa laisweydiisanayaa projects waa laisu keenayaa ceebna ma aha hadii la weydiistay hadda wasiirka lacag oo la yiri projectyaashaasi ku bixi constituencygaygii baa rabaa dembi ma aha haddii dembi tahooda in la baaday ay tahayna waa isagaa laga rabaa in kale laakiin adeer ka garbax ummadda soomaaliya lacagteeda aad u haysa ka garbax labaatan milyan oo dollar ilaa afartan milyan oo dollar oo maqan
shirkadda ganacsiga guud ee xaako idiri salaamu calaykum calaykum salaam saciid howdaaw anina faylaahi raabtun way bakiinka kuwayha marab faafaday tumunko guriye lama doorku weelfaday riid qalab dhismiha marabka weydiya
may qalab dhisma baydhowba dhoobiniina may hamar bay koo jarama may baydhowhaano yoo faa'idu way jaangle anamayn jeeda shirkada ganacsiga guud ee haasko ya xafiis ye aragdeeda yeeseeda fadeeha mar wah adigo warakii haaye haaskala ariseeras baydhowba hadegti ani arigi adigo ani ariga ki jeey itus habba masaajid korkiisu halo war fudud ha sheegas
aha waa akhrib baykiyaa shirkadda ganacsiga guud ee haasko may emehadegdi usmay markaba baydhoha fadheeda imbolaan baaruray likasheeni واسجيد ولا بس اسجيد لا جاننا ان فود انت
taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya daahira aadam cilmi indha qarshe ya sheegay in ciidamada militariga soomaaliya iyo nin dulqaadada doono waan waldulqaada dhanba nin weelada doono qof welba ku tirsan al-shabaab e wax badan baa naxariis noogu jiraan naxariista nooga muuqataan waa kuwa xabsiyada ka buuxa al-shabaabka xabsiyada ka buuxaan ninkii shalana dilay oo hadda weliba ninkii uu dilay dhiig ka socdaan ka soo qabanaan xabsi geyna waxaa u malaynayaa in hadda marxalada la marayo in marka ay u eg tahay in wax laga bedelo oo ninka dhibaato geysta dhibaatada la taabsiiyo oo asaga ugu dareemo maxaa yeele asagu diidan yahay soomaalinimadii horumarkii ummadda soomaaliya hadduu asagu diiday in la taabsiiyo marka dhibtu xanuunku dhibta ay leedahay dhaawacu dhibtuu leeyahay geeridu dhibteeda in la taabtiyaa laga maarmaan waxaana dhammaan xoog dabsada isku amraya naxariista amicladana in laga baxo inaan usoo jeesano inaan isku daafacno tusno al-shabaab aan u tusno awoodda ay leeyihiin inaan tusno maxaa yeelay wax badan baa rajo ka qabnay inay ka soo noqdaan waar kasta waxaan ku fakarayay wiilashii hadday soo noqon waayeen khasab baa waxay nagu tahay marka in aan tusno wiilashii sida kusoo noqon lahaayeen ma rabin nin soomaaliya inaan dilno laakiin khasab baan ku noqonay marka inaan dilno ninka soomaaliga ee ummadda soomaaliyed kasoo horjeeda khasab bay noqotay khasab bay noqotay waana sufulinaynaa waxaana ballan qaadaynaa si adag aada iyo aad gacan adag inaan ku qaban doono hadda wax ka dambeeya marka ayagana u diyaar garoobeen naxariis way naga dhammaan
ونبنو قتيباتنا للشباب يحييكم إخوة بيننا jaamacadda jubbada sare abar jubba university arle eberbati abakos iyo lawaay ubur hore daagan ay idooti bartiyo lawaay maylan aane arle walan heli lawaayo umadii kanoolayti iritis eediday walan akhyaaryo lawaay antaas meen aaw ahaa ilmo lan weydiyaan iyo aqoon laan iwiliba aqle an shaqeeyana ilo maylku ka baxay in ilmo la weydiyo lan agalgaal jaamacadda jubbada sare aqoon weydisa arrajirida an ka baxay iyo jinabi akii tilmaamoy iliyo olol xumuma ilmisaasa may ku dhaxala an kubatoy arlaada horandeer tiiba taalo maqlateedna biishaantiya jaamacadda jubbada sare oo hortaba isinku ogayteen aaday jaamacado iyo ili aqoontaha kuburqadaasi ya haddana ilmasheeli bileeriyey ustaadadii la kordhiyey deer jaamacadda abar juba abar juba university intii haqdalin jibiidi muddo aan ficina aqoontiyo welan bogi adiinan ku baaqato deer jaamacadda abar juba sidii bartijiirkan meeli jaahilnimo ay lankadabi jaamacadda abar juba miitaro doorka ilmaga jaamacadda abar juba lakiib
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo yeshiid dheki xarunta madxafka qaranka goobro weliba ayuu ku hayana ee wasiiro iyo nisaasoo kaleetay xildhibaano ku tirsan dowladda dhexe gudoomiyaha gobolka banaadir iyo saasoo kaleed goobroogis haayo
golaha wasiirada oo halkan ila jooga oo uu hogaaminayo injineer canshuur gudoomiyaha gobolka banaadir howlwadeennada ee warta nabadda iyo boondheere iyo guud ahaan mas-uuliyiinta kale oo halkan joogta waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan rabaa marka hore allah maxadka leh oo suurtageliyey inaan maanta halkan sugu sugu nimaadno dhagax dhiggan iyo waxaa mahad leh dhallinyarada soo qaban qaabisay oo uu hormood ka yahay guddoomiyaha isxilqaan oo halkan nala jooga iyo guud ahaan howlwadeennada kale oo ka qayb gala maalin walbaba barnaamijkan ololahan isxilqaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid walba oo ka qayb gasha oo ku bixisa maalkooda ay ugu horreeyaan ganacsatada soomaaliyeed iyo qof walba oo qayb ka ah dhismaha dibudhiska dalkiisa fakarkan isxilqaan wuxuu ka bilaawday dalkan waa duminay gacmaheenaan ku duminay siduu wasiirka sheegay yaa dhisaaya yaa mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu dib dalkan u soo dhiso ma waxaad aan sugaynaa gacmo shisheeye ma waxaan sugaynaa dhaqaalo shisheeye ma waxaan sugaynaa ilaa aan dhaqaalo helno inta dalkeennu saan u burbursan yahay mise annagaas ku tashanna annagaas xilqaanna fakarkaasi wuxuu dhalay ficil oo aan maanta halkan u joogno ayaan dhoweydna aan u bilaawnay shaqada tiyaatarka haddana hadduu ilaah yidhahda aan ku xujinayno laabeeriga hadduu hebe yidhaahdo iyo meelo badan iyo xarumo badan oo dowladdu leedahay iyo jidad iyo cisbitaallo iyo iskuullo hadduu ilaah yidhaahdo aan ku dhisanayno muruqeenna iyo maalkeenna aan isku tishanayno dalkan wuxuu ku dhismay dalkan wuxuu ku dhismay dhaqaalo soomaaliyeed iyo dhidid badan oo la geliyey haddii aan doonayno inaan dib u dhisno dalkan intii iyo in ka badan inaan gelino weeye maxaa yeelay burbur yaa dalkan soddon sano iyo in ka badan iyuu ku soo jiray oo gacmaheen aan ku burburinay macnaheedu macnaheedu maaha wax cusub inaan dhisayno wixii burburay yaan dib u dhisaynaa macnaheedu waxa weeye waa ka kharash badan tahay waxa weeye waa ka effort badan tahay waa ka juhdi badan tahay waana ka dulqaad badan tahay saas darteed waxaan rabaa qof walba oo soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba inaan u istaagno inaan dalkeenna dib u soo dhisanno oo aan tusno caalamka soomaali waxay ahaan jirtay iyo dalkan siduu u dhisnaa si ka wanaagsan inaan u dhisanno hadduu ilaahay yidhaahdo
dadyahow soomaaliyeed ha suginde qaadane dalkaaga kuugu filane duunyada badda iyo barhiga ilaah kuugu deeqayo dalaga beeraha wato dadnimadaadii u noqo dunidu ay kugu taqiin waa run weye waa sax weye waa run maasha allah dal walba dadkiisaa dhista annagana dalkeena waa kan dal kale ma lihin annagaana dhisanayna insha allah hadduu ilaah yidhaahdo sidii hore lagu yaqaanayay si ka qurux badanna annagaa u dhisanayna hadduu ilah yidhahdo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo intaaka gebagebeeyaan tiriyadan kulmaana ku kalimada saasiyan ee maanala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu